halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america sidii aad idaacadaheenna ku maqlayseenba wafdi sare oo ka socda dowladda soomaaliya oo hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayna ka mid yihiin wasiiro xildhibaano iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa shalay booqday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wariyahayaga maxamed faarax shire ayaa la socday warbixintan ayuuna noo soo diray mudanaha laga soo doortay deegaanka dhadhaab doctor maxamed daahiya ducaale oo wafdigaasi marti gelinaya ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in dadka soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ka dowlad ahaan iyo ka deegaan ahaanba ay labaatankii sani lasoo dhaafay ahaayeen marti heer sare ah oo ay hayeen annaga haddaana deegaankan dhadhaab iyo deegaanka gaarisa county iyo wajia county iyo kenya qaxootiga waxay nala joogaan muddo ku dhow labaatan iyo shan sano ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne waxaan u sheegaynaa annaga waxaan waxaan ka jecelnahay walaalahan inay waddankoodii oo nabad ku noqdaan dowladdana u samayso adeegyada bulshada sida caalamka runtii markaan fiirino dowladda soomaaliya diyaar waxay u yihiin inay kaalmeeyaan waxaan rabnaa dowladda soomaaliyeed inay hurdada ka toosto in dadkan ay u samayso nolol cusuban oo caalamka ay la kaashato iyo dowladaha deriska dowladda kenya waxaan aaminsannahay inay diyaar u tahay wax alla wixii ay idinla qabanta karaankeeda laakiin waxaa loo baahan qorshaha u weyn inuu ka imaado dadka ayaga mudane cabdirashiid oo khudbado kala duwan ka jeediyey xerada qaxootiga ee ifo laba iyo hoolka shirarka ee bankamuun ayaa waxa uu sidoo kale ku dhiirigeliyey dadka qaxootiga in ay dhibaatooyin kala duwan ku qabaan xeryaha qaxootiga dhadhaab dowladda soomaaliyana ay war ka hayso balse loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed ay ku dhiiradaan inay dib ugu noqdaan dalkoodii hooye soomaaliya waa ogtihiin wafdiga aan hadda waday aan la sheegay waxay ka tarjumaysaa runtii ahmiyadda aan siinayno wafdigaas baaxadda leh in ay arkaan runtii aan taawano aan dareyno yani dhibka aad ku jirtaan sidaasna aan u helno xal waara ee idinkao dhan aad kusoo noqon kartaan dalkeenii iyadoo runtii aan bogaadinahay dadkii shan labaatan sano iyo muddo adigu intii hadda lasoo joogay waxaan bogaadinayaa dadkii soomaaliyeed ee halkan joogay ee u dhowr adeegay runtii waxaan leeyahay waa guul insha allah haddii maanta nabad iyo nolol ilaah isku eegsay waxaan rajeynayaa inta hartana inaan isku horeysan doono dalkeeni saa ogsantihiinba waxaa dadaal loogu jiraa sidii dadkan dhulkoodii ugu noqon lahaayeen iyagoo khiyaarkooda ku noqonaya annagana xukuumad ahaan aan runtii ku dadaalayna imkaaniyaadkii iyo iyo jawigii aad kusoo noqon leedahay inu noqdaa jawi aynan idinka ka dileen jawigii shalay laga cararay inuusan waliba meesa meesha qol mudane axmed islaam axmed madoobe madaxweynaha ismaamul goboleedka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in dadka qaxootiga in badan looga baahan yahay gudaha dalka soomaaliya diyaar garowna ay u galeen ka dowlad ahaan qaab walba oo dadkaasi ay u dejin lahaayeen war dhul waa loo hayaa haddii layidhaha koonfur galbeed waa looga heli hiiraha waa laga helaya bari iyo meel walba gobolada dhexe waa laga heli jubbaland waa laga cid walba meesha joog maanta dhul loo dhiso iyo shaqo loo abuura waa la heli karaya waxa faraha badaan ee adduunka la ururinaya dadka dib ha loogu soo celi waan idinka tacsiyeynaya waxaad ku jirtaan waana isaga wada tacsiyeynaynaa guud ahaan dhibkana haysta laakiin dadkaygiina duunya la-aan ba u dhintay duunyadaydiina dad la-aan ba u dhimatay idinka baahida laydin qabaa u badantaa u qabtaan waxba ha cabsanina ninkii waqtigiisu qirana wuu dhimanaya kii kalena waa xismaya idinkuna geedi isu diyaariya caalamkuna ra-iisul wasaare waxa uu bixinayo wax la taaban kara dadka ha loo sheego waxaan banaanka lagu cunaya diyaaradahan lagu isticmaalaye kunka baabuur laysku wada daba watee la shaqo tegaye diyaaradda lagu shaqo tegayo ee dadkaan magacooda lagu qaadaya waxaa looga qabto iyaga waxa loogu dhiso gaarka u booqdeen ayaa waxay ahayd goobaha waxbarashada iyadoo qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaabna ay sheegeen wax ugu weyn aysan ka tegi karin in ay tahay waxbarashada iyo ammaanka ay halkan ku haystaan taasoo noqotay in ay isku dhabar adeegiyaan in ay kusii sugnaadaan xeryaha qaxootiga dhadhaab balse waxaad moodaa in dowladda soomaaliya saraakiisha ka socotay ay ku dhiirigelinayeen ardayda ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab in xarakaad shaqo looga hayo gudaha dalka soomaaliya suga madaxweynaha jubbaland yidhi annaga waxaan diyaar u nahay in dalka aa u timaadaan dalkan horumarkiina idinku idinku xiran yahay haddii laa yidhaahdo maanta aqoonta inta ka baranaysaan ummad soomaaliyeed oo badan ayaa idin sugaysa inaad ku dhaqdaan tacliintaas iyo aqoontaas maxamed faarax shire v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
haddaba waxaa wafdigaasi ka mid ahaa axmed daahir cabdikariin nuur gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliya markii uu kusoo laabtay nairobi ayuu haaruun macruuf uga warramay waayo aragnimada ay halkaasi kusoo arkeen runtii waxay ahayd arrin madaxdii tagtay meesha ay aada u jirircoodeen oo oo qolalkii iyo guryihii ay fadhiyeen ay la fadhiisteen waxay ahayd markii ugu horreysay in badan baa hore loo tegay oo xataa heer prime minister ahaan lagu tegay laakiin markan waxay ahayd dowladda soomaaliyeed oo heerkaas madaxda iyo constituencyga deegaankaas madaxda laga soo doorto xildhibaanada ah ee soomaalida ah ee wada socda oo aan wax dad ajnebi ama kenyaati ah ama hay-adda u n h r hala socotay aysan dhex galeen ee af soomaali lagu wada hadlayo marka murugo iyo xanuun ayay aada u dareemeen madaxdii sare oo in badan ay maqli jireen iyo indhahooda kusoo arkeen oo ah dadkii war meeshan waa ku dhibaataysannahay mudda annaga ilmaheena joogeen haddii dalkii noo hagaago nalakuna gacan siiyo in dib naloo celiyo diyaar baa nahay marka bal waxaad ii soo qaadaa sheeko dhex martay qof ka mida dadka qaxootiga iyo ra-iisul wasaaraha ama adigaba iyo wafdiga
saddex wasiir iyo xildhibaan iyo aniga ayaa qol hooyo agoon ah oo shan cunug haysata la fadhiisanay inoo sheegtay inay baydhabo ka timid waxay noo sheegtay in cuntadii la siin jiray oo lix kiilo ahaan jirtay afar laga dhigay oo weli lasoo yareeyey oo aysan ayadiina shaqaysan karin wixii la siin jirana laga yareeyey ku khasban tahay inay tagto waxaa ka mid ahaa sheekooyinka oo shirka dhexdiisa ka mid ahaa nin yiri waxaa noo wanaagsanaan lahayd hadda haddii nabad aan helno deegaankeeni soomaaliyeed inaan gedaha marahooda ku noolaano iska dhaaf mid aan abuurano nal ku gacan siiye qaabkan aan ku noolnahay waxay khasbi kartaa in dadkani tuugo isku bedelaan oo dembiye galaan because kuma filna waxa ivan la siinayo iska dhaaf qaxooti ay labaatan sano ka ab ahaayeen oo qofkii yimid uu ku dhalay oo qofkii ku dhashay uu misna ku dhalay generation oo dadkaas inay dhumaan laga yaabo iska dhaaf xanuunkaas goorma aad u sheegteen dadkan inay waddankooda ku soo laabtaan ama si kale haddaan u dhigo markaa u tegteen dadkan ma u sheegteen in dalka iyo dowladdu ay diyaar u tahay inay xilligan soo laabtaan mise waxaad dhahdeen lama gaadhin xilligaad soo laaban lahaydeen maya qorshe ayaa loo loo sheegay lagu shaqaynayey qorshahaasina wuxuu yahay in sanadka soo socda ee kun laba kun iyo lix iyo toban iyo laba kun iyo toddobiyo toban loo yaboohay dhaqaalo ilaa gaaraya haba bilyan oo qeyb laga helay lana rabo si qorshaysan ee kala horeysa qof kasta ee raba in tasiilaadkii la siin lahaa ee lagu rari lahaa ama wax loogu qaban lahaa ay maanta ka diyaar tahay ama socoto qorshihii caalamka lala kaashan lahaa sidoo kalena dadka iyo dowladda soomaaliyeed diyaar u yihiin dadkoodii inay qaabilaan marka idinka macnaha dadkiinan qaxootiga ah waxaa laydinka rabaa laga bilaabo maanta inaa u diyaar garowdaan sida au noqon lahaydeen idinkoo laydin khasbayn messajkaas baa loo gudbiyey qorshaysan hadda xilligan markaan eegno dadka soomaalida ee waddanka ku soo laabanaya bishiiba waa imisa dadka ka baxaya bishiiba waa imisa qiyaas ahaan haddii aydinaan tiro saxa haynin xataa may qiyaas ahaantii maahana tiro u dhow qiyaasta oo ayaa la hayaa lixdii biloodoo lasoo dhaafay si qorshaysan waa tiradaasaan kuu sheegayey oo dhinaca kenya ilaa shan kun iyo shan boqol kor u dhaafaysa oo diyaarado iyo gaadiid baabuura lagu qaaday ilaa saddex kun kismaayay tagtay ilaa laba kun xamar bay tagtay ilaa kun baydha bay tagtay sagaal boqol oo ka mida luuq bay tageen laakiin si aan loogu talagelin ee qorshaysnayn ayaa tiro ka badan soddon kun yeman ka yimaadeen oo soomaaliya yimaadeen oo weliba ay ku jiraan saddex kun oo ajnabi yeman ah meeshii soomaaliya ay yeman u carari jirtay yemaniyiin soomaaliya usoo cararaya ay arrintii dhinac kale isku bedeshay ma hayno qoysas iyo toban labaatan soddon way dhici kartaa inay dalka ka baxeen laakiin meesha dadku ay gaarayaan tobaneeyo kun oo soo noqonaya ma hayno kumanaan soomaaliya ka cararaya arrintaasi laba sababood yay tahay dalkii soomaaliyeed oo soo hagaagaya iyo meelihii loo carari jiray oo kaba sii dhib badan
gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka axmed daahir cabdikariin nuur oo igu warramayay khadka telefoonka ee nairobi